muhaajiriinta soomaaliyeed ee deggan dalka masar oo qaarkood haystay dib u dejinta dalka maraykanka ayaa ii sheegay rajada ay sugayeen muddo afar sano ah in haatan ay u dhowdahay in ay u rumowdo qaar ka mid ah soomaalida deggan dalka masar ayaa ii sheegay in ay ku faraxsan yihiin madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka joe biden inuu ka qaado xayraadda uu horey u saaray donald trump dalalka muslimka oo soomaaliya ay ka mid tahay magacayga waa radwaan sheekh xabiib cumar indiris oo ku nool dalka masar khaasatan qaahira muddo afar sanaan ayaan u xayirnayn dhibaatooyinka iyo caqibada soomaalida lagu hayay iyo socdaalka maraykanka ku hor istaagay dadka qaxootiga kan ballaaran ay miday aad baan ugu soo dhaweynana aad baan ugu farxsannahay khaasatan haddaan nahay soomaalida ku nool qaahira aad baan ugu taageersannahay john baiden iyo madaxtinimada xilka cusub ee loo dhaariyey ee uu kusoo wareegay waxaana rajaynaynaa insha allah inuu isbedelkan hadda imiday aan la jaanqaano uu isbedel guul iyo horumar dadka qaxootiga saameyn ku leh wadanka ku dhibaataysan ismaaciil axmed aadan oo ku nool qaahira magaala madaxda masar dareenkeyga uu aad uu kacsan yahay oo ku faraxsanahay john baiden inuu la soo shartagay inuu xayiraada uu ka qaado dalal badan oo muslimiin ah oo ka mid yahay soomaalida kamid afar sana ah inaan meel ku xayirnayn oo hadda noo soo ifbaxay dib ugu soo rajadeenu dib u soo ifbaxday isbedelkaasna aada u soo dhaweynayna haddaan soomaalida iyo dadka dhalinyarada mustaqbalka ka raadinayay qurbaha waana ku faraxsanahay inaan aadno dhulka riyada iyo mustaqbalka wanaagsan laga rajaynayo magacaygu waa cabdimudal ibraahim shaawey ku nool dalka masar gaar ahaan caasimada khayra aad iyo aad aad iyo aad ustaada waan iga dareemi kartaa farxadda iyo maaragtay dhoola cadaynta naga muuqato dhalinyaro haddaan nahay badanaa jaaliyadda masar ku nool ee soomaalida ee dhalinyarada ah aad iyo aad arrinkaa way soo dhoweeyeen aad iyo aadan ugu faraxsan yihiin arrintaa rag badan oo waxaan isla wada fadhinaa oo goobta aan wada joognaa hadda imikadan aan kula hadlay aan wada caweynayna waxaa weeye dhalinyaro badana oo qaarkood ahaa falay suge qaarkood caafimaadkii maray oo jawaabtii sugayey oo badanaan loogu dhegnaa maaragtay ka soomaali ahaan ka muslin ahaan waxaan aad iyo aad maaragtay aan run ahaantii haddii oo maanta af soomaali fahmayna aan aad ugu mahad celin lahaa madaxweynaha dalka maraykanka jo biden iyo xisbiga dimuqraadiga aad iyo aadaan arrintaa usoo dhaweynayna haddaan nahay jaaliyadda masar ku nool magacaygu waa guleed shukri waxaan ku noolahay dalka masar wallaahi run ahaantii dareenkay horta looma soo koobi karo sababtoo ah donald trump mar hore dad fara badan buu xayiray laakiin jo baiden uu ka farxiyey soomaalidii iyo dadka muslimka ay xayirnaa wallaahi hadda waxaan rajeynayaa guul aad iyo aad u fara badan oo hadda xitaa lasoo koobi karin oon dhihi karin kow iyo labo iyo saddex bismillah waxaan jooga walal qaahira magacaygu waa maxamed cabdi waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa xayiraadda uu qaaday madaxweynaha maraykanka ee cusub wadamo badan oo muslimiin ah oo ay soomaaliya ugu horrayso waxyaaba badan oo isbedeli kolle wuu iman doonaa waayo maraykanku wuxuu ahaa waddanka ugu weyn ee qaxootiga qaata marka waxaan sugaynaa insha alla isbedel fiican dad badan oo xayraa wey jiraan oo waxooda diyaar ahaayeen waddamada kale xayraa waxaa ka mid aha yeban ciraaq suuriya muhaajiriinta soomaaliyeed ee deggan dalkani ee horey u haysay dib u dejinta dalka maraykanka ayaa sugayey muddo afar sano ah in laga qaado xayraadda ay saartay dowladda maraykanka madaxweynaha cusub ee dalka maraykanka joe biden marka uu xilka la wareegay ayuu xayraadda ka qaaday dalalka muslimka oo horey looga mamnuucay in ay galaan waddankaasi sannadii labada kun iyo toddoba-iyo tobankii ayay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalka maraykanka donald trump wareegto uu soo saaray ku joojiyey in ay galaan waddankaasi dalalka dadkooda muslimiinta ay u badan yihiin oo ay ka mid yihiin ciraaqa iiraan libiya soomaaliya suudaan suuriya iyo yemen xuseen saxnuuni v o a qahira